wslى اllه wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi اlxujuraat casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda saddex-iyo tobnaad waxaa noo soo dembeeyey cuduro bulshada dhexdeeda ku dhex jiro oo nalaga celinayo si aynan noogu dhicin oo jees-jeeska iyo isyasidda iyo ay ka mid tahay dhanniga xun iyo malada xun ay ka mid tahay isbaarbaaridda iyo dadka ceebahooda oo la baarbaaro ay ka mid tahay xanta iyo isxamashada ay ka mid tahay marka jees-jeeskii iyo isquursigii wuxuu keenayaa dadku mararka qaar inay isku quursadaan qaabkay u dhasheen iyo sida ay qabaa-ilka ay kala yihiin iyo shacabka ay u abtirsadaan iyo waxyaabahaas taabaa marka rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa allah wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu dadow innaa anagu khalaqnaakum waanu idin abuurnay min dakarin baan idinka abuurnay lab xaggiis iyo wa unhan tu dhadig ah xaggeeda wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay oon idinka yeelnay shucuuban shacbiyaalo iyo wa qabaa-ila iyo qabaa-il ayaanu idinka yeelnay litacaarafuu litatacaarafuu si aada isku aqoonsataan oo aada markaa iskugu xiriirisaan inna akramakum kan idinkugu karaamada badan oo idinkugu maamuus badan cinda allaahi alla agtiisa adqaakum kan idinkugu alla ka cabsi badan waay ina allaha alla caliimun mid addoommadiisa axwaashooda ku ogaal badan waaye khabiirun oo hoos addoommadiisa u og oo guntooda hoosana midka warqaba waayo allah subxaanahu watacaala marka nidaagan iyo dhawaaqan waa dhawaaq caam ah dadkao dhan baa si guud loogu dhawaaqay marka allah wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy annaasu dadow innaa anagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarin baan idinka abuurnay lab xaggii iyo wa untaa dhadig bani aadamkii aadam baa asal ahaan dhalay aadamna isaga turaab iyo ciid baa laga abuuray dhadigii ugu horeeyey bani aadamka xawaana waxaa laga abuuray oo farac ay ka tahay aadam oo markaa yacnii asal oo uga dhigay iyada oo feerti aadam ayaa laga abuuray marka markii ugu horreysay waxaa la abuuray aadam oo lab ah lamaankiisii oo dhadig ahna isagaa laga sameeyey wixii intaa kasoo haray bani aadamkii marka lab iyo dhadig dhexdooda ayay ka dhalanayaan taasaana marka hadda rabbi oo halkan ka tilmaamay marka laga reebo dabcan nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam oo isaga hooyo un ay dhashay oo aunan aabba dhalin wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay markaa shucuuban shacbiyaalo shacbigu marka qabaa-ilku ka badan yahay ama shucuuban in la yiraahdo acaajimta dadka aan carabta ahayn shacab shacab waayo ayaga oo waxaa la leeyahay midkani waa turki kani waa ruumi midkan waa farisi marka furus iyo ruum iyo turkinimada waa shacab markaas waxaa la tilmaamayo ayb wa qabaa-ila ayuu idinka dhigay iyo qabaa-il qabaa-ilkuna carabta u abtirsato oo carabta marka iyaga dhaqankoodu waxa uu yahay inay qabaa-il u abtirsadaan oo iyaga marka shacab shacab ma aha labadaasiba marka waa loo macnayn karaayo in la yidhaahdo shucuuban iyo wa qabaa-ila shucuubanna dadka waxaa u dhashay acaajimta qabaa-ilna carabta ayaa u abtirsato amase in la yidhaaha shucuuban shacbigu wuxuu kulminayaa qabaa-il badan qabiilkuna waa kasii yaryahay markaas sidaasna waa loo macnayn karaa shucuubna waa jamcu shacbin weeyaan ee dadkaas acaajimtee meel wada degan ama yacnii jinsi gaala gaara wadaago iyo ayaa shacab lagu idlaaqaa oo markaa iyagu dad badan oo kala gedgedi kala kaankaan ah ka kooban ayb walidaalika marka waxaa la yidhaahdaa qofka marka loo nisbeynayo shacabka shacuubi ayaa la leeyahay bifatxi shiin markii dambena dadkii waxaa jiri jiray madhab isaga marka carab nacayb ku dhisnaa oo markaa yacnii cajaminimada aada in loo saramariyo oo carabnimadana markaa la naco oo la necbaysto ayaa soo baxday markii dambe dadkaas marka la tilmaamaya ayaa waxaa la yidhaha fulaanun shacuubiyun shacuubiyun marka la yidhaha waa nin carabta nece baa laga wadaa marka sidaana marka waxay ahaan jirtay dadka xoogaa diintooda iyo la tuhmayaana u badnaa jiray oo arrintaa iyadaa dacni iyo ceeb ayay ahaan jirtay waayo maxaa yeelay de carabta luqadeediina de macno gaaray leedahay qur-aankii baa ku yimid nabigii nabi nabigana sala allahu calayh waali wasalam wuu ka dhashay haddaad si mutlaq ah oo aan kala qaad lahayn carab aada u cayso rasuulkii waa soo gelayaa lianna isagoo iyagoo ka dhashay marka arrintaa in aada la ysaga fiiriyo waay haddaad dad xumaan ku nacayso ama carab ha ahaado ama mid kula dhashay ha ahaadee kan kula dhashay fiiri isaga laftiisa nac wax xun haddii uu la imaado qofka ama carab ha ahaado ama ha ahaado qof isagu cajam ahba nacam dayb waxaa kaloo jiro qolo iyaga marka reer hamdaan ah oo laf la yidhaha shacbun kuwaas hadda ma aha waxa laga hadlayo oo qoladan marka caamir bnu sharaaxiil ashacbiyu marka loo nisbeynayo waa badnun min hamdaan kaas ayb wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay shucuuban shucuub iyo waqabaa-ila iyo qabaa-il baan idinka yeelnay litacaarafuu litatacaarafuu si aada isugu aqoonsataan oo markaa waajibka mid qaarkiin qaarka kale uga aadan xaggooda ay markaa u gutaan ayb ina akramakum kan idinkugu karaamada badan cindallaahi ilaahay agtiisa oo idinkugu wanaagsan adqaakum kan idinkugu alla ka cabsi badan waay marka meeshaan macno weyn baa ku jiro macnaha ku jiraa waxay tahay waxaa laga celinayaa dadka inay iskugu faanaan wax ay ka wada siman yihiin wax dadkao dhan ay ka wada siman yihiin in la yskugu faanaa la diidaa haddii aada rabto inaad qofkan inaad ka sarreyso iyo oo aad ka kor marto adduun iyo aakhira haddii aada rabto wixii aada uga kormari lahaydna waa lagu tilmaamaa marka waayo haddaad bani aadamka aada qabiilkaasaan ka dhashay dalkaasaan aniga ka dhashay haddaad ugu faanto ama carabaan ahay ama cajamaan ahay ama yacnii qabiil hebelaan ka dhashay aada ugu faanto marka ugu dambaysaa kulligiin isku mid unbaad noqonaysaanoo aadam iyo xawaa unbaad gelaysaan nebiguna sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi kullukum banuu aadam idinkoo dhan bani aadamaa tihiin aadam baa idin dhalay ood ku abtirsanaysaan wa aadamu min turaabin aadamna ciiddaasu ka ahaaday marka wax adiga qof walbaa aadan waxba ku dhaamin sidaad u socotana adigu waxaad noqonay ina aadam ina aadam ka kaleed yasaysana ina aadam un waaye marka dhinacaas waxayd waxaad isku mid ka tihiin inaad isku yastaan oo aada yacni saramarid aada iskaga kala muujisaan sax ma ahan baa la leeyahay ee ninkii rabo inuu qof kale adduun iyo aakhiro oo uga fiicnaado tartan inuu galo qofkii rabo alla ka cabsiga ha u galo tartan ina akramakum cinda allahi atqaakum dadka laakiin ma yeelayaan ayb ina akramakum kan idinkugu karaamada badan cinda allahi alla agtiisa atqaakum kan idinkugu alla ka cabsi badan waay aayaddan marka waxay reebaysaa dadku inay iskugu faanaan dhalyada iyo sida ay u kala dhasheen iyo qabiilada ay kala yihiin iyo xadiid tirmidi ku sugnaana wuxuu ahaa ina allaha qad adhaba cankum cubiyata aljaahiliya ilaahay subxaanahu watacaala wuu idinka tegsiiyey jaahiliyada kibirkeeda iyo faanfaankeeda oo aabbayaal iyo lagu faano wa takaburahaa biaabaa'ihaa aabbayaalkeed layskugu kibriyo annaasu rajulaani nebigu wuxuu yidhi dadku waa laba nin un barun taqiyun kariimun cala allah mid baari ah oo ilaahay ka cabsado oo wanaagsan ilaahay agtiisa ku wanaagsan wafaajirun shaqiyun hayinun cala allah iyo mid faajir ah oo nasiib darsaday oo ilaahay agtiisana ka liito wax liito ka ah labada un weeyaan dadku wax ka kale ma ahan markaasuu aayaddan aqriyayo yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi adqaakum buu akriyey ayb axaadiid fara badanna dabcan de waa jirtaayo waqtigii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam nin ayaa nin kale ugu faanay oo yidhi ana bnu fulaan ibni fulaan ibni fulaan ibni fulaan anigu waxaan ahay buu yidhi inay hebel hebel dhalay hebel dhalay hebel dhalay ilaa toddoba aabba camalo ugu faanay kii kalena marka waxau yidhi ana bnu fulana bni fulaan anigu waxaan ahay buu yidhi hebel oo ina hebel abis isaga iyo aabihiis baa muslim ahaa oo nabiyullaahi muusa raacay odayaalkii kale ee gaalada ahay iyo maba ku faaninba kan kale markaabaa ilaahay nebiyullaahi muusa uu u waxyooday waxaana markaa uu ku yidhi u sheeg midkan isaga iyo aabbayaalkii uu ku faanayba waa min faxmi jahannam jahannamo dhuxulaheeda waayuu yidhi kanna ilaahay agtiisa inuu qiimi ka leeyahay inuu u sheega ayaa la amray marka waxyaabahaas waxay keenayaan ee wax aad cid walba kula siman tahay intaad ku faani lahayd waxaad isku qurxisaa wax ilaahay agtiisa kaa qurxin karo oo inaad acmaashii iyo lagu dadaalo waayo xadiidka nebiga saxiixa wuxuu ahaa in allaha laa yanduru ilaa suwarikum waamwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ilaahay ma eegayo muuqaaladiina iyo maalyaalkiina laakiin wuxuu eegayaa quluubtiina iyo acmaasha aada la imaaneysaan ina allaha alle caliimun mid ogaal badan waaye khabiirun oo addoommadiisa guntooda hoose og oo aada uga warqabo marka haddii middan de qabiilka aayaddan looga hadlay wax kasta oo marka ummaddii ama midab hadday isku isku yasaan waa soo gelayaa dabcan tafriqada oo midabka xaggiisa tafriqada oo luqadda iyo xaggeeda oo qofka in luqaddiisa lagu takooro ama yacni luqadda lagu liido ama in midabka oo midabkiisa lagu liido ama habka rabbi u abuuray in lagu yaso oo lagu liido waxaasoo dhan meeshaan unbay soo wadagelayaan kulligood aadam unbaa dhalay dadkan kan madow iyo midka cadkaa iyo midka yacni yacni sida sida yacni sida lagu yasayo u eg iyo mid si kale u eg dhammaan ilaahay unbaa wada abuuray aadam baana asal ay u yihiin oo aadam baa asal u ah ayb iyada lafteeda marka dee kooxaysiga afkaarahana oo dadku intii isku afkaaraba ay marka intay isxigsato inta kalena ay ama la dagaalanto ama ay yasto lafteeda ummadda in lagu kala farqiyo afkaaro ma bannaana iyada lafteeda keliya dadka marka waxaa weeyaan rabbigood waa mid nebigooda ay ka amar qaadanayaan rasuulkoodu waa mid qibladay u jeesanayaan waa mid middaasaa la rabaa marka inay ka dhabeeyaan qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu qaalat waxay tidhi al acraabu reebaadiihi waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay bay dhaheen qul waxaad tidhaa nebiow lam tu'minuu ma aydnan rumaynin walaakin lagu noqoye quuluu dhaha aslamnaa waan hoggaansannay dhaha walamaa yadkul ma gelin weli al-iimaanu iimaankii ma gelin fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda ma gelin wain tutiicuu haddaad adeecdaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa laa yelidkum idinka nuqsaamin maayo alle min acmaalikum acmaashiina xaggeeda shay-an waxba idinka nuqsaamin maayo in allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan inamaa wax kale ma ahne almu'minuuna mu'miniinta dhabta ah aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyeen billaahi alle iyo warasuulihi rumeeyeen huma markaa dabadeed lam yartaabuu aan shakinin wajaahaduu jihaaday biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahooda fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ugu jihaaday ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa assaadiquuna kuwa runta sheegay ah oo iimaankoodii ka dhabeeyey aayadahan markaa qaalat alacraabu aamanaa sababu nusuulkeeda waxay ahayd qolo reer bani asad ibni khusayma ayaa nebiga usoo galeen sanad aada u abaar badan bay nebiga u yimaadeen islaamnimay muujiyeen xagga qalbiga iyo ictiqaadkana kama aynan rumaynin waxay nebiga u muujiyeen inay islaameen islaamnimay u muujiyeen hoosta laakiin iyo ictiqaadka qalbiga mu'miniin kamaynan ahayn ayb markaabay dad iska waxba aan haysaninoo iska badow oo ayay ahaayeen oo abaari ay soo qixisay fa afsaduu turuqa almadiinati wadadii yacnii wadooyinkii madiina ayay halleeyeen oo ay qurmiyeen oy wasakheeyeen ascaartii iyo wixiina dadkii waa ku kiciyeenoo waa ku qaaliyeeyeen markaa nebigay kusoo kallihi jireen waa kusoo caraabi jireen markaasay waxay dhihi jireen atadka alcarabu bianfusihaa bianfasihaa calaa duhuuri rawaaxilihaa carab ayaa kuu timid wixii ugu qaalisanaa iyagoo wadaan oo gaadiidkooda ku wado waji'naaka bialahqaali waalciyaali waaddaraari annaguna culaysaan kuula nimid iyo ilmaheennii iyo yacni maxasteennii baan kuula nimid walam nuqaatilka mana kula dagaalamin annaga kamaa qaatalaka banuu fulaan wa banuu fulaan say qolooyinkaa iyo qolooyinkaa kuula dagaalameen annaga ma anan kuula dagaalamin markaa nebigay xoogaa ku gallad sheeganayaan annagoon dagaal nalala gelin baan soo islaamnay oo waa kan kuu nimid bay rabaan inay dhahaan aayada ay wax nasiibay dhaheen marka aayadahan baa marka yaa soo degay qaalat alacraabu qaalat ayaa la yidhi waayo alacraabu iyaga hadda iyada waa jamcu tagsiir waay jamca tagsiir ficilkiisana in ta'da la geliyo iyo inaan la gelinin intaba waa iska bannaan tahay ayb qaalat alacraabu reer baadiyihii waxay dhaheen aamanaa waan rumaynay bay dhaheen oo iimaan bay sheegteen marka waan rumaynay bay dhaheen qul waxaa tiraa lam tu'minuu ma aydnan rumaynin walaakiin lagu noqoyay quuluu dhaha aslamnaa waan hoggaansanay dhaha aslamnaadaas marka bukhaari iyo baqawi iyo a'imo badan waxay ku fasirayaan yacni ay istaslamnaa waa hoggaansanay cabsi darteedaan u hoggaansanay ee idinku hadda yacni markaa mu'miniin ma tihiin waay muslimiin islaamkoodu sax yahayna ma tihiine daahirka unbaad ka hoggaansanteen laakiin wax kalood haysaan ma laha ayb isaga marka imaamulbukhaari wuxuu u wadaa iimaanka iyo islaamku waa isku mid agtiisa marka wuxuu leeyahy walaakiin quuluu aslamnaa dhaha marka la yidhi iimaanka iyo islaamku ma kala duwanee aslamnaada ayaa waxaa laga wadaa bimacnaa istislaam oo iska xagga luqadda ah annagu waa isdhiibnay uun iska dhaha hub hubkii baan ka cabsanay waan baqanay saa darteed baan isu dhiibnay uun dhaha laakiin iimaan iyo islaamnimo sax ah oo dhab ah ma haysiin idinka saasay marka ka dhigan tahay marka waa iimaanka la anfinayana de waxaa lagu anfinayaa waxay tahay daahirkii waa ka hoggaansanteen laakiin qalbigii le allah waxay ku ayaa ku waramaye laakiin qalbigii idinkagama jira iimaankan aad yacni islaamkan aada yacni istislaamkan bannaanka aada keenaysaan qalbigii idinkama jiro culimada marka qaar dhahayana waa jiraan aamanaada waxaa loo diidayaa iimaanku maadaama uu yahay ismu madxin magac ammaan leh ay uu yahay kana khaasan yahay islaamka ayaa iimaankii baa laga anfiyey maadaama ammaan uu yahay islaamnimadii aa loo daayay marka oo loo sugay calaa haadaa marka nimankan reer baadiyaha ah waa muslimiin way ahaayeen markaas oo markaa yacni waxaa laga anfinaya aslul iimaan ma aha ee waxaa weeyaan iimaankii ammaanta keensanayay oo sharaa'icdii qofka inuu ku yacni waajibaadkii kasoo baxo muxaramaadkii uu ka haro waxyaabihii marka iimaankii ammaanta keenaya jannada lagu gelayay yacni ciqaab la-aan idinku kaa lama aydnan imaanin waayo ayay leeyihiin qolana nacam laakiin tafsiirka daahirkiisa markaa fiiriso qolada horaa aada qowlkooda oo u badan yahay oo aamanaa baad tiraahdeen duuna tasdiiqi bilqalbi walikhlaasi ibnu alimaam lbaqawi saasuu leeyahay qaalat ilacraabu reebaadihi waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay qul dheh lam tu'minuu ma aydnan rumaynin maxamed ibnu nasr almarwasina waa la mid isagana iimaanka iyo islaamka isku mid ayuu agtiisa ka yahay qoladan marka wuxuu leeyahay maba ahanba dad rumeeyey aslanba walaakin lagu noqoye quuluu dhaha aslamnaa waan hoggaansanay ay inqadnaa wastaslamnaa makhaafata alqatli wasabyi in nala qafaalo oo nala laayaan ka baqnay saa darteed waa isdhiibnay keliya jooga walamaa yadkul ma uunan gelin weli aliimaanu iimaankii fii quluubikum quluubtiina ma uunan dhexgelin iimaankii weli lamaada marka waa nafyi ilaa zamani alikhbaar ayuu nafyigaa soconaa marka bacda alikhbaar suuragal waayo marka inuu isbedelo marka walamaa yadkul iliimaanu iimaanku weli ma gelin waayo marka waxaa muuqanaysay leeyihiin culimada qaar laakiin waa geli doonaa had mar dambe ayuu geli doonaa ayb wain tudiicuu haddaad adeecdaan allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa aa adeecdaan laa yelidkum alle idinka nuqsaamin maayo marka laa yelidkum marka la yidhaahdo waa min laata yaliitu waay laata yaliitu ayb luqatu qurayshna sidaasay yay u badnayd ayb waxaa kaloo la akriyey abu camar uu akriyey laa yalitkum laa ya'lidkum marka min alata ya'litu weeyaan middaa marka waxayna la mid noqonaya wamaa alatnaahum min camalihim min shayin qur-aanka iyada le wamaa alatnaahum way kusoo aroortay luqadaasna marka bani banu tamiim iyo qatafaan iyo luqadooda weynaa marka laa yalidkum haddii la yidhaha iyo laa ya'lidkum haddii la yidhaha isku macno waaye la idinka nuqsaamin maayo min acmaalikum acmaashiina xaggeeda shay-an waxba idinka nuqsaamin maayo in allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan inamaa wax kale ma ahne almu'minuuna mu'miniinta dhabta ah aladiina kuwii weeyaan aamanuu billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rumeeyeen suma markaa dabadeed lam yartaabuu aan shakinin oon diinkoodii ku shakinin haddii diinka lagu shakiyo asalba iimaan ma jiraayaba marka ayb wajaahaduu jihaaday biamwaalihim iyo wa anfusihim ku kula jihaaday fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa kuwaa unbaa mu'miniina marka xasrigaani marka kuwaas unbaa mu'miniina maxaa laga wadaa waa mu'miniinta dhabta ah iimaankooda uu xaqiiqada yahay sifadii marka jannada lagu mutaysanayay ee alla wax ku ammaanay kuwa wato waa kuwaan un marka waxaa marka xasrigaasi uu bixinayaa waxay tahay iimaankii marka mutlaqu liimaan uu bixinayaa waxa laga hadlaya waa aliimaan lmulaq aliimaanu lmulaqna waa iimaanka kaamilka ah mutlaqu liimaan marka la yidhaahdana waa iimaan bartiis un halkan marka iimaan bartiis ma lahan in la leeyahay ma aha waayo waxaan soo marnay fii suurati الnisaa dadkii in laba loo kala qaaday oo laa yastawi اlqaaciduuna min almu'miniina gayru uli اdarari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim fadla allahu اlmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja kadib muxuu alla yidhi wakullan wacada allahu lxusnaa wakullan marka kuwii jihaaday iyo kuwii kaleba wanaagay leeyihiin mar haddii iimaan ay leeyihiin kuwan kale tafdiilkoodiina kuwan jihaaday baa fadli badanaa la yidhi marka macnaheedu maahan qofkii markaas aan jihaadin diintiiba waa ka baxay waa gaal macnaheedu maaha waayo inama almumin haddii markaas dabcan inama almu'minuunadan baa marka waxay tahay mulaqu yani aliimaanu lmutlaqa weeyaan waxa laga hadlaya ayb ee qofka haddii waajibaadkii ama fara yani qaarkood ou dayaco ee uunan la imaanin macnaheedu wuxuu noqonayaa qof khatar halis ugu jiro oo iimaankiisana naqsi uu ku jiro laakiin kulligiis asalkiisii ma rujismayo oo ma baxayo ayb marar badanna waa kasoo hadalnay masaa-ishaas oo kale na ayb wajaahaduu jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim iyo nafahooda fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kula jihaaday kuwaa unbaa mu'miniin dhab ah ah ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa asaadiquuna kuwa runta sheegay ah oo iimaankoodii bay camal ugu rumeeyeen qul waxaa tidhaa atucallimuuna allaha alla miyaad barbaraysaan bidiinikum idinka diinkiina miyaad rabbi baraysaan wallaahu walxaal allaahu allana yaclamu ouba og yahay maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday wallaahu alleh bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku ogaal badan waay yamunuuna way kugu gallad sheeganayaan caleyka adiga korkaagay ku gallad sheeganayaan an aslamuu biislaamihim islaamnimadooday kugu gallad sheeganayaan inay islaameen qul waxaa tiraa laa tamunuu ha gallad sheeganina calaya aniga korkayga islaamakum ay biislaamikum islaamnimadiina ha igu gallad sheeganina bal ee allaahu allaa yamunu gallad leh calaykum idinka korkiina gallad ku leh an hadaakum bian hadaakum inuu idin hanuuniyey liliimaani inuu idinku hanuuniyey in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo hadaad run sheegaysaan tanna waxaa laga jawaabayaa markay yidhaahdeen dadka kale waa kula dagaalameen annaga abaalan kugu leenahay kulama aanan dagaalamin inagoon dagaalamin baan ku nimid taaba marka waxaa laleeyahay idinka miyaa nebiga ku gallad sheeganayo mase allaaba gallad idinku leh haddayba run idinka tahood iimaan leedihiin rabbi baaba gallad idinku leh isagaa ila idin hanuuniyey qul waxaa tira atucallimuuna allaha alle miyaad baraysaan bidiinikum diinkiina miyaad ogeysiineysaan alle atucallimuuna allaha yacni diinkiina miyaa ay atuclimuuna ma waxaad ogeysiineysaan allaha alle bidiinikum miyaad ku ogeysiineysaan walxaal allahu allana yaclamu uu ogyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ku sugan iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ku sugan wallaahu allana bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku ogaal badan waay yamunuuna way gallad sheeganayaan calayka adiga korkaagay ku gallad sheeganayaan an aslamuu antan iyo ficilka ka dambeeya waa masderka laga dhalaalinayo wuxuu noqonayaa mansuubun binasci lkhaafid markaana waxaa loo soo qadarayaa marka an aslamuu bian aslamuu ay biislaamihim aday kugu gallad sheeganayaan waxayna kugu gallad sheeganayaan islaamnimadooda qul waxaa tiraa laa tamunuu ha gallad sheeganina calaya korkayga islaamakum islaamkiina iyo hoggaansankiina ha igu gallad sheeganina bal ee allaahu allah yamunu gallad iyo nicmo leh calaykum idinka korkiina nicmeeyey an hadaakum bian hadaakum inuu idinku hanuuniyey ayuu alle korkiina nicmo ugu leeyahay liliimaani iimaanka inuu idinku hanuuniyey in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa run sheegay in allaha alle in allaha alle yaclamu waa u ogyahay gayba samaawaati samaawaadka waxa ku maqan oo bani aadamka indhahooda ka maqan oo ynan u jeedin ayuu rabbi ogyahay waalardi dhulka qeybkiisa waxa ku maqan ee bani aadamka ishooda ka maqan aynan arkaynin ayuu rabbi ogyahay wallaahu allana basiirun midkii arkid badan waayo bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan suuratu qaaf suuratu qaaf marka waa suuratun makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay waxyaabahay aada uga hadlaysana waxaa ka mid a risaalada qur-aanka qiimigiisa nubuwada dabcan iyo bachiga laysa soo bixinayo alqiyaamatu اlkubraa iyo alqiyaamatu suqraa qiyaamada yar ee qofku marku dhimanayo qiyaamada yar taas wahay dhimashadii iyo sakaraatulmowtkii iyo iyay suuraddu ka waramaysaa alqiyaamatu lkubraana waa ka waramaysaa oo marka qiyaamo laysla tago iyo jahanamo iyo xaalkeeda iyo mu'miniintii oo jannada gelayo lagu abaalmariyey iyo awooda rabbi subxaanahu watacaala iyo tasliyo nebigoo la sabar siinayo iyo waxyaabaha dhan baa suuradda ku jiro ayb suuraddanna nebiga sala allahu alayh waali wasalama khudbada jimcada iyo ayuu aada u akrin jiray ciidda iyo markay tahayna waa ku tukan jiray suuratu qaaf iyo iqtarabat isaaca iyo maxaafisha iyo meelaha layskugu yimaado ka akrin jiray suuraddan waayo taahiirka ay qofka muminka qalbigiisa ku leedahay dartiis ayuu ugu aqrin jiray ayb qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi الraxmani الraxiim qaaf qaaf marka waa sida aliflaamiim iyo xamiim iyo kale wa wاlqur'aani baan ku dhaaranayaa qur'aankii almajiidi la sharfay ee sharafta badnaa baan ku dhaaranayaaye wixii loo dhaartay marka maxay yihiin inaka la rasuulullaahi adigu inaad rasuulkii alla tahay ama ana hada alqur'aana xaqun qur-aankan inuu xaq yahay ina hada alqur'aana xaqun marka waxaa la leeyahay meeshan muqsamu bihiga shayga lagu dhaaranayo iyo muqsamun calayhiga shayga loo dhaaranayo ile laba yani waxna waa lagu dhaaranayaa waxna waa loo dhaaranayaa labadu waa isku mid marka meeshaan oo waxaa la yidhaahdaa meeshan itaxada almuqsamu bihi walmuqsamu calayhi labadiibaa isku mid noqday qur-aankii baa lagu dhaartay waxaa loo dhaaranaana xaqnimada qur-aanka in la sugo alimaam ibnu lqayim atibyaan fi aymaani lqur'aan sidaasuu yidhi sheekh maxamed ilamiin shanqiidi adwaa lbayaanka sidoo kale iyo mufasiriinta jumhuurt jumhuurkoodu halkaas ayay mareen ayb marka jawaabulqasamkaani qasamkan jawaabtiisa waxa weeyaan marka halkaa waa maxduuf sida xooga badan ee qur-aanka unbowna u laabanaya marka ayb siyaal kaloo loo qadarana waxyaabo kale latubcathunna iyo waxyaabahana waa la qadaraa laakiin sidan baa roon qaaf culimada qaar baa waxay yidhaahdaan xuruufta muqatacada maahane waa jebel dhulka dhan ku xeeran jebel dhulka dhammaantiis ku xeeran oo samaduna ay qubad camal ay u tahay yacni samaduna saanqaaf oo kale ay u tahay ayay ku sheegaan laakiin waxaad moodaa marka de sida xooga badan uun sidaas maahane waxay tahay qaaf inay aliflaamiim iyo xamiim iyo ay la mid tahay walqur'aani qur-aankii baan ku dhaaranayaa almajiidi la sharfay ee sharafta badnaa baan ku dhaaranayaaye qur-aankan xagga allow kaaga yimid adiga ayb bal ee cajiibuu qur-aankan xag rabbi buu ayuu kaaga yimid fa acraduu canhu walam yu'minuu bihi waa ka jeesteen mana aynan rumaynin bal ee inay rumeeyaan iskaba daaye leanna baltaani waa xarfu idraab idraabkuna sida badan waxaa ka horeeyo jumla oo manfi ah jumlo oo nafyi ku jiro ayaa sida badan ka horeeya idraabka marka baltaani waxaa laga hormarinayaa walqur'aani ilmajiidi markii lagu soo dhaartay qur-aankii xaqnimadiisii laga hadlay lam yu'minuu bihi qur-aankii ma aynan rumaynin bal inaynan rumaynin iskaba daaye cajibuu way yaabeen an jaa-ahum lian jaa-ahum inuu u yimid darteed ayay la yaabeen ay u yaabeen mundirun ama min an jaa-ahum inuu u yimid mundirun ku udigaayo kaasoo minhum iyaga ka mid ah inuu u yimid darteed ayayba la yaabeen rumayn iskabadaaya caqligoodii baaba wuxuu la yaaban yahay qof iyaga ka mid ah inuu yacnii waxu sheego oo uu markaa yacni u digo faqaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen haadaakani shay-un shay weeyaan shayga oo cajiibun aada loola yaabo la yaab leh caqligu marka hadduu dabagadoomo wixii saxda ahaa buu la yaabaa waayo ilaahay inuu addoommadiisa u naxariisto ma yaab leh waayo waxyiga iyo rasuul in lasoo diro naxariis rabbi waay dadkii in khayr iyo shar loo sheego oo qof ay fahmi karaan luqadiisa ay garan karaan iyaga la xanuunsanayo inuu u sheego oo uu rabbi usoo diro axad sidaasoo kale ah iyaga khayr iyo shar wixii u ahna loo sheego cadaab kusoo socdana laga waaniyo laga wacyigeliyo middaa miyaa wax lala yaabo ah ma ilaahay naxariistiisaa lala yaabayaa qof iyaga laka mida inuu waxu sheega miyaa la yaab leh khayr iyo shar in la kala bara miyaa la yaab leh waxaanan hore usoo marnay marka akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum marka la yaabku waxay la yaabayaan maahne iyagaaba la yaab leh marka iyaga lasii yaabayaa la yaab leh wain tacjab facajabun qowluhum iyaga warkoodaaba cajab iyo la yaab leh bal e man ma aynan rumaynin bal inay rumeeyaan iskaba daaye cajiibuu way la yaabeen an jaa-ahum inuu u yimid darteed ayay u yaabeen mundirun ku udigaayo kaasoo minhum iyaga ka mida inuu u yimid dartiis ayayba la yaabeen faqaala alkaafiruuna kuwii yani gaaladii waxay yidhaahdeen haadaakani shay-un shay weeyaan cajiibun oo la yaab leh aidaa mitnaa wakunaa turaaban dalika rajcun baciid a-idaa haddii mitnaa aan dhimanno wakunaa aan ahaano turaaban ciid aan noqonno miyaa nubcahu nala soo bixinayaa dalika kaagaas oo in nala soo bixinayo rajcun noqosho weeyaan baciidun aada u fog waayo rabbigii iyaga abuuray bay haddana inuu soo celin karay wax fog ka dhigayaan ayb marka qiraa'adu a-idaa mitnaana waa timid haddii a-idaa mitnaa la yiraahdo waxaa lasoo qadarayaa markaasi nubcahu jawaabti idaada marka waa la qadarayaa istifhaamkuna marka yacni wuxuu ku dhacayaa a acraduu ma jeesteen can aayaatina miyay ka jeesteen ayb waqaaluuma waxay yidhaahdeen markaasi sidaas haddii idaa laga dhigay idaada caadiga ah laba qira'a ku jirta idaa mitnaa wakunaa turaaban iyo aidaa mitnaa aidaa mitnaa aidaa haddii mitnaa aan dhimanno istifhaam waayo wakunaa aan ahaano turaaban ciid aan ahaano markaa miyaa nubcahu nala soo bixinayaa wadalika kaagaasi rajcun celin soo noqosho weeyaan baciidun aada u fog sidaasay dheheen ayb ay raddun ilalxayaati noqosho nolosha loo soo noqdo baciidun aada u fog oo aan dhacaynin ba wahay qad calimnaa waa loo jawaabayaa marka allah wuxuu leeyahay qad xaqiiqe ahe calimnaa waan ogaanay maa ayaan ogaanay waxa tanqusu ay nuqsaaminayso al-ardu dhulkii minhum iyaga xaggooda ay ka nuqsaaminayso wa cindanaa agteennana kitaabun ayaa ahaaday kitaab kitaabka oo xafiidun xaafidun ilaalinaya iyaga waxay samaynayaan oo dhan iyo xaalkooda oo dhan laguba ilaaliyey jawaabtii marka ay bachiga aada u fogeysanayeen meel soke ayaaba looga soo jawaabay oo waxaa la yidhi qad calimnaa iyaga maxay u baciidsanayaan waxay la yaaban yihiin shayga ay istibcaadka ku ridayaan waxa uu yahay qof dhintay ee ciiddan ku dardarsamay oo ciiddu ay cuntay caradii dabayl ay kala firdhisay ama qof bahal cunay ee markaa yacni bahalkii uu yacni jirkiisii ku dhammaaday oo yacni qaarkood saxaro loo dhigay ama qof gubtay ee dambas noqdee meel walba jirkiisii ku kala firdhismay dambaskiisii yacni see loo soo celin karaa marka allah inuu soo celin karaa wuxuu ku tilmaamayaa iskadaa sidaas inaad baciidsataane dhulka waxa ay ka nuqsaamisay oy ka cuntayaan ognahay haddii marka aan ognahay qofkaani dhulka inta uu ka cunay ee waaba lala socdaayo inaan soo celinaa waxba baciid noguma aha ayb marka bachigu badanaa marka la taqriirinayo qur-aanku taqriirinayo wuxuu ku taqriiriyaa qudrada iyo cilmiga iyo xikmada saddexdaas qudrada waa lagu taqriirinayaayo waa dhowr mar waataan soo marnay awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waalarda biqaadirin calaa an yakhluqa milahum iyo kadalika alkhuruuj iyo kadalika annushuur iyo awood inuu rabbi u leeyahay inuu wax soo celin karo midda labaadna waxa ay tahay cilmiga cilmigana waa tanaa oo rabbi wuxuu leeyahay inta jirkoodu ciidda ay ka cuntay ayaan ognahay haddaan ognahay marka waa soo celinaynaa soo maana wax naga dhumaaya ma leh waxaan aada idinku u malaynaysaan dabayshu inay kala firdhisay naga dhumi maayaan annaga xikmadna waa lagu taqriiriyaayo dadkii in la yidhaahdo lasoo bixin maayo oo la abaalmarin maayo macnaheedu cadaalad ma jirto ee rabbina dhulkan iyo cirkan xaq iyo cadaalad buu u sameeyey qad xaqiiqe ahe calimnaa waan ogaanay maa ayaan ogaanay tanqusu ay nuqsaaminayso alardu dhulka waxa uu nuqsaaminayo minhum iyaga xaalay uu ka mid yahay ama minhum iyaga xaggooda ay ka cunayso ay ka nuqsaaminayso min luxuumihim wa dimaa'ihim wa cidaamihim waxa dhulka ku maqan iyo waxa u harsa waxa u haray iyo kulli waan ognahay wa cindanaa agteennana kitaabun kitaab ayaa ah kitaabka oo xafiidun maxfuudun la dhowray oo la ilaaliyo shayaadiin laga ilaaliyey in la dooriye laga ilaaliyey marka muxuu noqonaa waa looxulmaxfuudka waaba qoranayba wuxuudi waaba qoran yihiin ama xafiidun faciil bimacnaa faacil in laga dhigo xaafidun liciddatihim wa asmaa'ihim kitaab ayaaba agteenna oho magacyadooda iyo tiradoodaba yacni lagu ku dhowrsan oo xifdinayo bal kadabuu bilxaqi lamaa jaa-ahum fahum fii amrin mariij bal e idraabkii horew la socdaa ma aynan rumaynin bal eh kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqi bay beeniyeen lamaa markii jaa-ahum uu u yimid fahum iyagu fii amrin bay ku sugan yihiin arrin dhexdii arrinka oo mariijin isdhex yaacsan dadkani marka dad wareersan oo arrin mukhtalid oo isdhex yaacsan dad ku dhex sugan waay ikhtilaadkooduna hadda waxay tahay marna saaxir inay yidhaahdaan marna majnuun ay ku tilmaamaan marna dadyow kala qur-aan ayaa ayaa soo bara waxaan inay yidhaahdaan iyo iyagiibaa hal dhinac isku raacila ayb mariijna waa mukhtalid oo waxaa la yidhaahdaa yacni qowmu fulaan reer hebel qad marajat cuhuuduhum ballamadoodii waa isdhex yaacday qataada marka aayaddan soo tacliiqinaya wuxuu yidhi man taraka alxaqa qofkii xaqa ka tago maraja calayhi amruhu arrinkiisu waa isdhex yaacaa waltabasa calayhi diinuhu diintiisuna waa ka dheeh gashaa xasanulbasrina wuxuu yidhi maa taraka qowmun qolo kama tagaan alxaqa xaqa ilaa maraja amruhum arrinkoodu waa isdhex yaacaayo waa isku mareegsamaa ur yacnii looma bixin karo arrinkooda marka bal ee kadabuu waxay beeniyeen bilxaqi bay beeniyeen lamaa markii jaa-ahum xaqii uu u yimid iyaga fahum iyagu fii amrin bay ku sugan yihiin arrin dhexdiisa arrinka oo mariijin mukhtalitin isku dhex dardarsan isdhex yaacsan afalam yanduruu ila asamaa'i fowqahum kayfa banaynaaha a acraduu miyay jeesteen can aayaatillahi ilaahay aayaadkiisii miyay ka jeesteen oo falam yanduruu aynan fiirinin markaa ila samaa'i samada xaggeeda aynan fiirinaynin fowqahum xaal ay tahay dushooda samadaasi kayfa sidii banaynaa aanu u dhisnay haa samadii aan u dhisnay wasayannaa aan qurxinay haa samadii aan u qurxinay wamaa lahaa uma sugnaanin samadii min furuujin yacni dildilaac yacni uma unan sugnaanin waalarda dhulkii miyaynan fiirinin ee wamadadnaa dhe cafwan wamadadnaa waxaanu taagnay oon fidinay al-arda dhulkii baan fidinay madadnaahaa waan fidinayoo waa taagnay wa alqaynaa waxaanu ku ridnay fiihaa dhulka korkiisa rawaasiya buuro qotomo wa ambatnaa waxaanu dhalinnay fiihaa dhulka dhexdiisa waxaan kasoo dhalinnay min kulli zawjin sinfi kastaa nooc kastaa xaggiisa ayaanu dhulka kasoo dhalinnay bahiijin oo aada u qurux badan aada loo qurxiyey sidaana maxaan u yeelnayna tabsiratan wax tusin darteed bani aadamkii inaan wax tusinno wadikraa waanin darteed likulli cabdin addoon dhammaantii aan ku waaninno darteed ayaanu saa u yeelnay addoonka oo muniibin soo noqonayo rabbigii usoo noqonayo halkan marka samadii iyo dhulkii labadii baa marka laga hadlayaa hadda samada waxaa looga hadlayaa saddex siyaalood mar waxaa laga hadlaa binaa binaa-ahaa binaheeda tasyiin in la qurxiyey yaa looga hadlay inay korayso dayib dhulkiina waxaa looga hadlay in la fidiyey buuro in lagu qotomiyey in la fidiyey marka waxay muqaabalaynaysaa banaynaa haada wa alqaynaa fiihaa rawaasiyana ziinadii iyo waay leana dhulka waxaa ziino oo abuuraha ziinay u yihiin dhulka waana yacnii lagu celinayaa si uunan u dheeliyin ayb wamaa lahaa min furuujin samada inaynan dildilaacsanaynna wa ambatnaa fiihaa min kulli zawjin bahiij dhulka isagu marka waa dilaacayaa waxaa kasoo baxayo wax dadka ay cunayaan tanna saddexaa lagu sheegay midaana saddex marka afalam yanduruu hamsadu waa istifhaam fa-duna waa caatifa waxay cadfaysana marka waxaa la gooyey shaygii markaa macduufu calayhigii ayaa la jaray waana iska bannaan tahay waxadfa matbuucin badaa hunastabix ibnu maalik waa kii dhihi jiray afalam yanduruu a acraduu ayaa soo qadaraya marka ma jeesteen can aayaatillahi ilaahi aayaadkiisa miyay ka jeesteen oo falam yanduruu miyaynan fiirinin miya ila samaa-i samada xaggeeda miyaynan yani aynan fiirinin fowqahum xaal ay tahay korkooda samadii kayfa sidii banaynaahaa aan u dhisnay miyaynan fiirinaynin wasayannaa aan u qurxinay haa samadiisaan u qurxinay wamaa lahaa uma sugnaanin samadii min furuujin wax dildilaaca waalarda wamadadnaa waan taagnay alarda dhulkii baan taagnay madadnaahaa waan taagnay wa alqaynaa waxaanu ridnay fiihaa fi lardi dhulka korkeesa rawaasiya buuro ku qotomo oo ku dhakowsan wa ambatnaa waxaanu dhalinay fiihaa dhulkii dhexdiisa waxaanu kasoo dhalinay min kulli zawjin sinfi kastaa ee waxa la cuno lagu faakihaysto ah bahiijin oo aada u qurux badan aada u wanaagsan markaa fudud marka min kullintan qaar baa waxay leeyihin mintu waa zaa-ida oo ambatnaa fiihaa min kulli zawjin kulla zawjinay ka dhigan tahay waxayna yidhaahdaan minta zaa-idada ah ee nafyiga keliya kuma khaas aha iyo shibhu nafyiga oo xataa meelo waxay gashaa marka ihbaat iyo jumlo muhbata ah waa geli kartaa bay leeyihiin shawaahid qur-aanka xataa way uga soo qaataan tabsiratan sidaana maxaan u yeelnay wax tusin darteed wadikraa waanin darteed likulli cabdin addoon dhammaantii aanu ku waaninno waano uga yeelno muniibin kaas oo rabbigii usoo noqonayo wanazalnaa min asamaa'i samada xaggeeda waxaanu kasoo dejinay maa-an biyo ayaan kasoo dejinnay biyaha oo mubaarakan la barakeeyey fa ambatnaa waxaan soo dhalinnay bihi bilmaa-i biyaha waxaanu kusoo dhalinnay jannaatin beerayaalo iyo waxabalxasiidi balkii la shafaayey waxabalxasiidi ay ilmaxsuudi yacnii xabadii la shafaayey la gooynayey ayb waa min idaafati lmawsuuf ilaa sifatihi ayb mawsuuf oo sifadiisii loo idaafeeyey waayo marka waayo dalaga galeyda iyo masagada iyo qamadiga iyo waa la guraa waana bal marka yacnii kii la shafaayey xabadiisiina xabadii la gurayay ee la shafaayeyna waanu kusoo dhalinay biyaha sababtooda wannakla ayaanu kusoo dhalinay biyaha sababtooda baasiqaatin xaal ay tahay tii dhaadheer xaal ay tahay lahaa xaal oo u sugnaaday timirtaasi dalcun fiid fiida oo nadiidun manduudun bacduhu calaa bacdin qaarkii qaarka kale la dul saaray oo lagu dul tubay ayb sidaana maxaan u yeelnay risqan risqi arsuqid darteed lilcibaadi addoommada aanu arsuqayno wa axyaynaa waanu nooleynay bihi bilmaa-i biyaha barakaysan la barakeeyey waxaanu ku noolaynay baldatan beled beledka oo meytan dhintay oo abaar la dhintay kadalika sidaadaas oo kale ayaa alkhuruuju bixitaanku uu yahay soo bixidda lasoo baxayo ee qubuuraha laga soo baxayo ee rabbi la hor imaanayana taa uga tusaale qaataa laleeyahay wanazalnaa waxaanu soo dejinnay min asamaai samada xaggeeda aan kasoo dejinnay maa an biyaan kasoo dejinnay biyaha oo mubaarakan la barakeeyey waayo dhibicda roobka anfac badanay leedahay xoolihiibaa anfacsanayo dhirtiibaa anfacsanayso dadkiibaa anfacsanayo waa biyo barakaysan w marka la barakeeyey khayrkooda la badiyey fa ambatnaa waxaanu soo dhalinay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda jannaatin baanu kusoo dhalinay beerayaalo iyo waxabalxasiidi xabadii la guraayey oo la shafaayey wannakla ayaanu kusoo bixinay geed timireedkii baasiqaatin xaal ay tahay annakla ismu jinsi waayo mar hadduu ismu jinsi yahayna waa badan yahay ee halkoo geed hadda laga hadli maayo nakla nakla gaar ama laga hadlayo wannakla geed timireedkii waayo marka baasiqaatin xaal ay tahay midii aada markaa yacnii u dhaadheer marka baasiqaatin waa bictibaari maa sata'uulu ilayhi waa wax ay noqon doonto waaye marka biyaha roobka ay ku da-ayaan oo ay soo dhalanaysa geedtimireedku markuu soo dhalanayo ma dheera aad uma dheera gadaalow ka dheeraadaa marka waa bictibaari maa saya'uulu ilayhi lahaa xaal ay u sugnaatay oy leedahay dalcun fiid nadiidun iskoraankorsan oo markaa layskorkor saaray oo mirihii marka iyo timirtii ay ku taallo risqan mafcuulu liajlihi waa lagu nasbi karaa risqan liajli risqin ayaan saa u yeelnay arsuqid lilcibaadi aan ku arsuqayna darteed ama in laga dhigo risqan mafcuul masdar in laga dhigo caamilkiisana fa ambatnaada ou noqdo waayo waana masdar macnawi ah waay lafdi hadda maaha waa macnawi ilaa imbaadkii waa risqi un waaye qacadda juluusan oo kale waaye ama jalasa qucuudan oo kale ayb iyo qaama wuquufan iyo sidaas oo kale risqan yacni arsuqid darteed ayaanu saa u yeelinay lilcibaadi addoommada aanu arsuqayno ama rasaqnaahum waanu arsuqnay risqan baan arsuqnay arsuqid lilcibaadi addoommadii wa axyaynaa waxaanu nooleynay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda waxaanu ku nooleynay baldatan beled meytan oo dhintay abaareystay kadalika alkhuruuju soo bixitaanka kadalika sidaadaas oo kale waay intaa markii la sheegaa qolooyin kaleo iyaga ka xoog badnaa reer maka oo haddana macnaha rusushii beeniyey meeshay ku dambeeyeen ayaa laga waramaya kadabad way beenisay qablahum iyaga hortood waxaa beenisay qowmu nuuxin nuux qowmkiisii wa asxaabu rasi raarka ama ceelka asxaabteedii dadkii markaa qoladii ceelka ayaa iyaguna beeniyeen rasuulkii loo diray wa hamuudu hamuud ayaa beenisay wacaadun reer caad ayaa beeniyeen wa fircawnu fircown baa beeniyey wa ikhwaanu luutin luud walaalihii qoladiisiina way beeniyeen wa asxaabu alaykati kaynta dadkeediina way beeniyeen rusushii loo soo diray wa qowmu tubbacin tubbac qowmkiisiina way beeniyeen kullun mid kastaa kadaba wuu beeniyey arrusula rusushii buu beeniyey fa xaqa waxaa waajibay waciidi aniga yabo ee yacnii goodigaygiibaa markaa ku waajibay intan marka waa soo marnay aayadahan aayado la macno ah wa asxaabu rasina waxaan kusoo marnay suuratu suuratu lfurqaan ayb wacaadan wathamuuda waasxaaba arasi waquruna bayna dalika kahiira waqowmu tubacna waan soo marnay suuratu dukaanaan kusoo marnay ayb ahum khayrun am qowmu tubbac ayb kullun dhammaan mid kastoo iyaga ka mida kadaba wuu beeniyey arrusula rusushiibuu beeniyey faxaqa waxaa waajibay waciidi ay waciidii aniga goodigaygi baa ku waajibay waciid iyo wacdi baa jira marka wacdiga waxaa la yidhaha ballanqaadka waciidkuna waa goodiga waxaas haddaad samayso waa ku ciqaabayaa waciid waay haddaa waxaa shaqadaas aad qabatana waa ku abaalmarinayaa waxaasaan kugu abaalmarinaya marka wacdiga iyo waciidku waxay ku kala duwan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala wacdigiisa maba khilaafaya oo markaa yacni wacdigu waxaa weeyaan in allaha laa yukhlifu lmiicaad iyo ilaahay ballamadiisa uu dadka u ballan qaaday inuu wax siinayo hadday waxay waxa ay sameeyaan marna uga bixi maayo waciidka ka waran isaga qofku waciidkii iyo goodigii ou dhigay hadduu iska dhaafo ee uunan fulinin lagu tirin maayo nuqsaan ballan laga baxayna lagu tirin maayo bal dulqaadaa lagu tirina walidaalika marka wacdiga iyo waciidku farqigaasa u dhexeeya marka waxaa dhici karo qof ou rabbi uya u goodiyey qofkii waxaa sameeya waa la ciqaabayaa ciqaabkaasaan ciqaabayaa intuu yiraahdo haddana hadduu rabbi iska dhaafo ee uunan ciqaabin arrintaa iyadaa ballan laga baxay ma aha good wacdiga iyo waciidkaa kala duwan waana masale camr bnu cubayd iyo abu camr bnu lcalaa isku qabteen waay naam oo marka abu camr bn abu camr bn abu camr bn abu camr ibnu lcalaa uu yidhi waxaa lagaaga yimid buu yidhi cujmada xaggeeda waayo carabta wuxuu yidhi haddii ballanqaadka laga baxo waxay ku tirisaa ballanka bax waciidka iyo goodiga haddii laga baxo laakiin kuma tiriso ballanka bax bal ammaanay ku tirisaa iyo qofkaas inuu dulqaad badan yahay oo iska saamaxaad badan yahay walidaalika meeshaa marka maxaan saa u leenahay macnaheeda uma jeedno gaalada gaalnimada adduunyada uga baxay ee gaalnimada ku dhintay ayuunan ilaahay ciqaabaynin kama wadno ee waxaan ka wadnaa waciid kasta oo rabbi goodi kastoo rabbi uu goodiyey yacni ilaa wa ilaa waa inuu dhacaa qasab ma aha waayo dad badanoo waxaa dhici karta muslimiina xumaan intay ku dhaceen adduunyada iyo dunuub intay ku dhaceen looga goodiyey cadaab loogu goodiyey qofkii dembigaasoo kala galo haddana qiyaamaha ilaahay iska cafinaya oon la cadaabeynin midaasi marka waa cafwi ee ma la dhahayo ballanti aawey waa ilaahay maa ballanka baxaya ma la dhahayo muctasiladu laakiin wacdigii iyo waciidkii isku mid ay ka dhigeen walidaalika waxaa la yidhaahdaa alwaciidiyatu baa lagu magacaabaa meelahaas oo kalea marka ka mida faxaqa waxaa waajibay waciidi baa ku waajibay qoom gaalo gaalnimo ku dhintay iyaga marnaba janno geli maayaan waana la cadaabaya haddayba gaalnimo ku dhinteen ay rabbina gaalnimo ula hortageen afacayinaa bilkhalqi اlwali bal hum fii labsin min khalqin jadiid afacayinaa miyaan noognay annaga bilkhalqi abuuristii miyaan ku noognay oon ku daalnay alwali ee horeysay abuuristoodii hore maan ku noognay yacni kuma aanan noogin way bal eh ma aanan ku noogina hum iyagu fii labsin bay ku sugan yihiin dheeh dhexdiisa shaki dhexdii bay ku sugan yihiin iyo wareer min khalqin ay uga sugan yihiin abuuritaan jadiidin oo cusub abuuritaankii cusbaa ee bacdigii bay shaki uga sugan yihiin iyaga ee midda hore abuuritaankeenii horeen iyaga abuurnay inaanan ku noogin waa og yihiin iyaga taas oo waa kuwan marka yaa idin abuuray layidhaa allah dhahayaan maxay marka middan dambe uga shakinayaan kii horeba kuma aanan noogine iyagii inaan wax iyagoo wax ka baaqiya inaan soo noolayno miyaan markaa yacnii maxay shaki kaa ugaga sugan yihiin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee khalaqna alinsaana insaankii baan abuurnay wanaclamu waanan ognahay maa ayaan ognahay tuwaswisu ay ugu sheekaynayso ay ku waswaasinayso bihi isagaba maagaba nafsuhu nafsadiisa ay ugu waswaasinayso oo nafsadiisa ay kula sheekaysanayso wanaxnu anaguna aqrabu kuwii uga dhowaanshiyo badan baan nahay ilayhi isaga min xablil wariidi xididka dhiigu uu kusoo arooro xarigiisa kuwii uga dhowaan nahay ayb id waqti baan uga dhowaanshiyo badan nahay xablulwariidka yotalaqaa ou la kulmayo almutalaqiyaani labadii wax la kulmaysay wax qaadqaadanaysay oo insaanka camalkiisii iyo oraahdiisii iyo waxaa qaadanayayna qorayihiin qaciidun muqaacidun mid la fadhiyo waaye canilyamiini xagga midigta xaggeeda kala fadhiyo iyo wacanishimaali bidixda xaggeeda yacnii ku kala fadhiyo waay qaciidun bimacnaa muqaacid maa yalfidu ma dhawaaqayo min qowlin ay qowlan kuma dhawaaqa insaankii qowl ilaa haddii uu ku dhawaaqa ladeyhi agtiisa raqiibun ayaa ah mid muraaqabaynayo ilaalinayo catiidun darban oo xaadir ahoo joogaba oon ka maqnayn walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee khalaqna alinsaana baanu abuurnay insaankii wanaclamu waanan ognahay waxaan ognahay maa ayaan ognahay ay ladii kii tuwaswisu bihi ay ugu sheekaynayso bihi maagaba ay ugu sheekaynaysa nafsuhu nafsadiisa insaanku markuu meel fadhiisto ee qalbiga uu iskala sheekaysanayo naftiisu ay la sheekaysanayso taas baanba ognahay buu alla leeyahay waana abuurnay taasna waa ognahay macnaheedu marka waa maxay ee abaalmarin baa jiraysa wa ayb waxaas rabbi ogyahay ee idinka markaa yacni aada la imaanaysaan ee la qoraayo meel baa marka xisaabtankeedii ay jirayaan wanaxnu anaguna aqrabu kuwii uga dhowaanshiyo badan baan nahay ilayhi isaga min xablilwariidi uga dhowaanshiyo badan xablulwariidka xablulwariidkuna waa xididka markaa dhiigga qaaday halbowlaha ah ee labada dhinac ee qoorta dhexda uga jyacni uga dhex jiro nacam oo neefka marka laga jaro dhiig ou burqanayo xididkaas annagaa uga dhow usluub marka carabtu ay taqaano waayo markay waxaan dhowaan shayga aad buu yacni ugu dhowaanshiyaha markay ka hadlayaan waxaasi aad baa waxaas ugu dhow yihiin markay rabaan inay dhahaan yacni aqrabu min cunuqi raaxilatihi iyo aqrabu min alqaabilati iyo yanama hebel waxaan u joogaa aniga wuxuu leeyahy makaana alqaabila naagta umulisada meesha ay naagta ay dhalinayso u fadhisay u joogto meeshay u fadhisa waa u dhowdahay soo maaha waxaasoo dhan marka qurbi unbaa laga wadaa macno ahaan ayb marka wanaxnu aqrabu ilayhina wax muslim oo ka fahmay ma jiro ilaahay subxaanahu watacaala xablulwariidka inuu ku jiro oo insaan kastaa meeshay xididka dhiiggiisu ou maraya inuu ku dhex jiro meeshaa uu joogo wax muslimoo hore iyo yacni ama yacni dambe oo wanaagsan oo saa ka fahmay ma jiro dhammaan marka waxay leeyihiin wanaxnu aqrabu ilayhi bilcilmi ogaalka xaggiisa waay waa uga dhownahay insaanka waa aadaan uga warqabnaa waay markaan saa leenahayna ta'wiil ma ahane siyaaqaa tafsiirkiisu sidaa yahay walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu baaba leeyihi cilmi baa meesha yaalloo la sheegay mar haddii cilmi la sheegay waa dalaalatu siyaaq waxaan ka hadlayna ee ma ahane dalaalo marka fog ma aha oo marka yani kelmaddii macnaheedii marka in la awiilaya ma aha ayb hadday ta'wiil noqotona ta'wiil saxiixa waaye faasid maahan kaasoo kale ee a'imadii horena waa u fasireen sidaas nacam oo qurbigan hadda qurbi cilmi in loo jeedo ogaal ayb id waqti waxaad ku tacallujinaysaa wanaxnu aqrabuda id waqti baan uga dhowaanshiyo badan nahay yatalaqaah ou la kulmaayo almutalaqiyaani labadii la kulmaysay maxay la kulmayaan insaanka camalkiisa ay qaadanayaan waxaad samaynayso waxaad odhanayso ayay qaadanayaanay markaa kaa qorayaan qofku hadduu wax kaa qoro waxbuu kaa qaaday qaciidun muqaacidun mid fadhiyo canilyamiini midigta xaggeeda layacni ku la fadhiyo wa canishimaali xagga bidixdana ku kala fadhiyo weeyaan marka labadaas ayaga maa yalfidu ma dhawaaqayo insaankii min qowlin ay qowlan ku dhawaaqi maayo ilaa ladeyhi haddii uu ku dhawaaqa agtiisa raqiibun baa ahaaday mid diyaarsan oo sugaaya isaga catiidun oo darban oo xaadir ah raqiibun marka bimacnaa xaafid mid ilaalinayo catiidunna mid xaadir ahoo meel walbou joogo la joogo marka raqiibun iyo catiidun ma laba magacoo labadaa mala kala leeyihiin miya maya saa ma aha malag kasto wuxuu ku sifaysan yahay raqiibun catiidun mid kastaa tilmaantaan labadan tilmaam buu wataa labada malag mid kastaa waa xaafid waa ku ilaalinayaa waana xaadir mar walba waa kula joogaa ayb markaa malaa-igtaasi markay qaadanayaanay wax ka qorayaan annagaa uga dhowaanshiyo badan buu leeyahay alle macnaheedu marka waxay tahay yani iyaga waxaan ay qorayaan insaanka un baan ku maxkamadaynaynaa ma ahane oo isagii baan waxaan tusaynaa in wax laga qoray lala socday ma ahane ogaan la-aan malaa'igtu inay wax ii qoraan oo ogaan la-aan ihayso ma ahan buu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala bal malaa'igta anaaba uga xoog ogaalsanaya addoommadan waana sidaasoo rabbi isaga uga xoog ogaalsan cid kasto makhluuqii uu abuuray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih